maya wey inay kasoo caysa magaalada qardho walaahi shacabka soomaaliyeed ama dee jaalidaha soomaaliyeed ama dadka halkaa ka ganacsada oo soomaalida ah dhibaato badan bay la kulmaan oo ugu horeyso in iyagoo goobtooda shaqo jooga in la gawraco oo weliba midiyaha hilibka lagu qalay la marin jiray waayada horeeto boob iyo adduun iyo wax walba marka anagu waxaan eeda saaraynaa haddaan shacabka nahay waxaa jira safaarad ay leedahay soomaaliya oo koonfur africa ku yaala marka waxaa la yidhahday dadka madowga markay soo dhowdahay doorashadu dhaqankaasi iska yaqaanaan dee sideed dukaan keliya lama boobine wixii dukaan ay soomaali lahayd oo dhan baa saa loo boobay walaahi maanawey nin ka hadlayay idaacadaha waaweyn oo lahaa intaa intaasoo dhan aan soo shaqeynayno maanta waxba kama hayno haddaan nafteena keliya la badbaadnayba halkaa halkaa ka marayaan waxay ku doodayaan dadka madowga ah oo dalka u dhashay in ay dadka soo galootiga aan dalka u dhalan ay gadayaan waxyaalo dhacay waa sida iyagu ku doodayaani marka waxaan anagu hadda leenahay shacabka reer koonfur africa ha fiiriso safaarada soomaaliya waa inay cadaadis ku saartaa dadka waa la dili jiray boob dil caadiya weli soomaali aan sanad boqol ka badan aan lagu dilin maba dhacdaan u malaynayo anigu marka waxaan leeyahay iyaguna jaaliidaha soomaaliyeed halkaa ku dhaqan ha is uruursadaan dawladda ha ka geeyaan codsi ha dhiibtaan oo dee sidii ammaankooda loo xaqiijin lahaa runtii horta walaale soomaalida ku nool koonfur africa sidaan maqlinay maalmihii dhaweyd baa loo geysanaya ma ahan mid hadda biloobay waa mid intii ganacsiga ka bilaaban ba jiray dee dawladdana waxay kaga qayb qaadan kadhaa horta safaaradda soomaaliya ku leedahay dalkaasi inay ilaaliso xuquuqda ummadda soomaaliyeed dawladda koonfur african ay la shaqeeyaan madaxda soomaaliyana madaxda soomaaliyana waa inay kala kala kala hadlaan arrintan maamulka koonfur africa
aad baan idinku dhawaadinaya inaad ka hadashaan meel walbana laga hadlo soomaali meel walbay joogtaan ay barnaamijka aan ka hadasho wixii aan laga hadlina waa ogtahay dee cidi maarataay wax kasoo qaadan maysa ma fahamtay marka waxaan leeyahay horta soomaalideenaas dawladdu waxay wax ugu qaban kartaa su-aasha dawladdu say wax ugu qaban bay hayde waxaa weeye dawladdu waxay wax ugu qaban kartaa in ay ka hadasho ma dawladda inta u tagto dawaaka waxyaabaha kaleba heshiisyada kaleba madaxweynedu ugu tagaaya inta u tagaan ay maarataay kala hadlaan oo u sheegaan dhibkan meeshaas ilan dadka haddaan maarataay in dad leeyihiin iyo kale ama dawlad ay leeyihiin haddii la ogaado si un baa loo tixgelinaya ma fahamtee waxaa la yidhaha ifraan maxamed daayir waxaa ka saalaya xaafadda hilla boosaaso dadkayga soomaaliyeed dhulkiina ood aragtaan oo maxay hayday har iyo habeen lasoo weeranayo oo aan u taagana inagoo xaadir naadira in afar hadanka saac qarax lasoo dhigayo inagan dhulkan aan maal gashano waa khalad waa khalad waa khalad in dhulkeeni oo dayaco dhulkale aan maal gashano in dhulkala ganacsi ka abuurna waa khalad because halka canshuur baa laga qaadaya suma canshuurta halkaa aad ka bixinaysaa dhulkiina ku maalgashoon dadkiina u baahan dadkiina waxaad rabtaan siiya dadkiina dadkiina iyo dalkiina anfacane dadkayga soomaaliyeed meelaa joogtaan baxasanay kalow safaaradan waxaa looga baahan yahay maxay hayday xafiiska halkaa wuxuu oga dhisan yahay maxay hayday wuxuu halkaa oga dhisay walaalkay waxaa leeyahay marka waxaa looga baahay safaaradda waxa halkaas safaaradda u tagtay soo ma ahayn wixii cabasho aha ee maxay hayday dadkeena soomaaliyeed dadka ajinabiga ay kasoo muujista in looga cawdo dawladda soomaaliya wixii cabashaha ay ka tamanayaan ay xafiiskooda tagaan ay ka cawdaan dadkii afraadinka saacin baangado dariishadaha iyo daaqadaha loogala soo daata ma aha mana dhici doonto wayna dhacday laakiin dad dambe inuu dhacdo ma rajeynayna insha allah waxaan dadkaas ku booraaminayna oon maxay ahayd fikirkooda iyo maxay ahayd maskaxdooda aan ka howlgelinayna insha allah biidnillahi karim halkan la keeno dowladda soomaaliyana wax si dhaqsaha wax ooga qabato hawshaas aniga walaalka ayaa jooga aad iyo aad bukaanadiisa wallaahi bilaa marka iisoo dhiga waa yaaba waa naxay siduu madaxiisa iyo jirkiisa u yahay maxay ahayd qofkii damiirloo dhan dhiig waa ka cayaabaan ku yidhi xasanay kaloo sida baraha bulshada ee facebook hadda maalmaha dambe lasoo dhigay ilaa xale iyo maxay ahayd waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed waxaan ku boolgaanaya dhul sheeyaha aadil dhulkiina oo xaadir naadir ah dhulkale maxaaba laga duul dhulkeeni baa jooga sooma